halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah afarta bisha maarij sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono howlo mutadawacnimo ah oo dhallinyarada puntland ay uga qayb qaadanayaan deegaanadooda
ishilqaaminta horumarinta puntland runtii hadda horay maanta waxaan laka sugayaa burtinle waxaanu geyn doonaa nal ee degmada waaciye ugu deeqday halkaa laga taagi doono waxna lagu wada qabsan karo ishilqaamintaas bay ku timi in bulshadu wax wada qabsato dowladna aan laga sugin doonarkana aan wax laga sugin bulshadu ay awooddeeda muujiso sidii ay kaalinta ugu lahaayeen bar ama baro ama yaan lagaa badin dalko dhan wada gaarsiiyaan guud ahaan soomaalina ku tartanto
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida maraykanka ayaa jimcadii ku dhawaaqay kaalmo cusub oo gargaar militari ah oo lagu talagalay ukrain taasoo dhan afar boqol oo milyan oo doolar sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda anthony blinken blinken ayaa sheegay in kaalmada militari ay ka kooban tahay rasaasta madaafiicda goobta nooca loo yaqaano ee hemras ee uu maraykanku ugu deeqay ukrain iyo sidoo kale rasaasta taangiga bradley gawaarida gaashaaman hubka wax burburiya iyo qaabka qalabka dayactirka wuxuu intaasi ku daray in kaalmada ay sidoo kale qayb ka yihiin taageero dhinaca tababarka ciidamada ukrain ah blinkan ayaa intaasi ku daray in madaxweyne biden aanu ogolaasho uga baahnayn kongareska si uu ugu wareejiyo qalabka iyo adeegyada kaydka maraykanka ee ay ukrain u baahan tahay inta lagu guda jiro xaaladda deg dega ah marka lagu daro xibirmadan ugu dambeysay maraykanka ayaa hadda ukrain siiyey in ka badan labayo soddon bilyan oo gargaar militari ah wadamada midooda yurub ayaa sidoo kale ka shaqeynaya sidii ay kumanaan madaafiic iyo gantaalo ah u gaarsiin lahaayeen ukrain iyadoo ay ku baxayso barnaamijka oo ku kacaya hal bilyan oo dollar dagaalka ukrain ee ruushka uu ku qaaday ayaa galay sanadkii labaad iyadoo ukrain ay la dhibtoonayso dhibaatooyinkii ay ka dhaxashay dagaalkaasi samatabixiyaasha iyo dabdamiska indonesiya ayaa sabtida maanta ah baadigoob ugu jira in ka badan labayo toban qof oo lagu la-yahay burburka guryo iyo dhismayaal gubtay kadib markii uu dab weyn ka kacay keedka shidaalka ee caasimadda oo dilay ugu yaraan lix iyo toban qof saldhigga keydka shidaalka ee blombang oo ah shirkad gaas oo dowladda ay maamusho ayaa ku dhow meel dadka ay ku badan yihiin oo ku taala xaafadda tana meereh ee waqooyiga magaalada caasimadda ee jakarta taas oo bixisa shan iyo labaatan boqolkiiba baahida shidaalka ee indoneesiya ugu yaraan laba boqol iyo lixdan dabdamis ayaa damiyey dabka waxyar ka hor saqdii dhexe sida ay sheegeen saraakiisha dabdamiska muuqaalo lasoo bandhiga ayaa muujinaya boqolaal dad ah oo argagaxsan oo cararaya iyadoo uu cirka isku shareeray qiiq madow iyo holac dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o eda ee magaalada galkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada v o e-da oo toddobaad walba aad ka dhegaysataan idaacadda v o e-da laanteeda afka soomaaliga toddobaadkan barnaamijka madasha dhallinyarada waxa uu idinkaga imaan doonaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug hadduu eeba idma waxaa idinla socotiin doonaa anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah dhallinyarada deegaanada maamulka puntland ku nool kuwaasi oo ku howlanaa howlo iskaa wax u qabso ah haddaba barnaamijka waxaa igala qaybgeli doonaa inta uu socdo mustaf cabdicasiis xaarin cabdulaahi cali cartan iyo cawa saleebaan cali iyaguna waxa ay dhammaan ka mid yihiin dhallinyaradii ka qayb gashay kulanka lagu soo ileeyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo ay yeesheen dhallinyarada iskaa wax u qabsa uga shaqaynaysay deegaanada maamulka puntland dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada v o e da waxaan idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina qaaliga ah ee aad ina siiseen aan ku hormara marka ugu horeysa cabdulaahi cali cartan oo ah guddoomiyaha guddiga dhallinyarada isxilqaamayaasha ee dhowaan lagu doortay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kadib kulan ballaaran oo dhallinyaro isxilqaamayaal ah oo ka kala socday dhammaan gobolada puntland ay isugu yimaadeen magaalada gaalkacyo bal marka ugu horeysa hawshan doorashadeeda maxay ku timid
bismillahi raxmaan raxiim hawshaan doorashadeeda waxay ku timid iyo isu imaankeedu wuxuu ahaa in dhallinyarada puntland ku nool magaalooyinka kala gadisan ay sameeyeen baraarug kaasoo ah inay deegaanka ay ku nool yihiin qurxiyaan bilicdiisa nadaafadiisa iyo horumarintiisa waxaad xusataan kaalinta dhallinyarada ku lahayd dabadhiskii wadanka ka hor dowladdii dhexe runtii octoobar xilligii kacaanka waxaad ogeedeen shabeellaha hoose in laga sameeyey bacad celin weyn runtii dhallinyaradu ay ku lahayd door weyn runtii tan baa maanta waxay sababtay in dhalinyaradu maanta wadanka dibdhis baa ka socda horumar baa ka socda maanta in dhallinyaradu xoogoodii iyo aragtidoodii iyo ay mideeyaan una mideeyaan dhinaca horumarinta dalka dibadhiska iyo waxwada qabsiga ka tallaabista caqabadihii hore dalka u ragaadiyey inay maanta u jeexaan dalkooda dadkooda iyo guud ahaan soomaali weyn insha allah inay taariikh cusub iyo waqti cusub iyo jiil cusub dalkan la dhiso ujeedka guud loo yimi waxay ahayd in dhammaan la mideeyo deegaamadii kala kadisnaa ka socotay wacyigelinta bulshadu ay ka socotay horumarinta bilicda waxwada qabsiga in la mideeyo xooggii la mideeyo deegaamada la tartamo bidicda lagu tartamo lana muujiyo shaqadaa socota si wada jir ah hadeer waxaa socota hadeer waxaan ku faraxsanahay deegaamadii bilabana isxilqaamay annaga guddiga isxilqaaminta horumarinta puntland runtii hadda horey maanta waxaan laka sugayaa burtinle waxaanu geyn doonaa nal ee degmada waaciye ugu deeqday halkaa laga taagi doono waxna lagu wada qabsan karo isxilqaamintaas bay ku timi in bulshadu wax wada qabsato dowladna aan laga sugin doonarkana aan wax laga sugin bulshadu ay awooddeeda muujiso sidii ay kaalinta ugu lahaayeen bar ama baro ama yaan lagaa badin ee dalkao dhan wada gaarsiiyaan guud ahaan soomaalina ku tartanto
aada amaadsan tahay cawa saleebaan cali waxaad ka mid ahayd dhallinyaradii isxilqaamayaasha ee sida gaarka uga shaqeeyey garowe arintaasi dhallinyarada sidee ugu dhalatay markii aad bilaabayseen hawsha waxay ugu dhalatay horta waa dareen ka imidee dhallinyarada kuna wajahaan inay ku dhistaan ama kacdoon ku sameeyaan dibucelin kusoo sameeyaan dhulkoodii kuwaas oo loo diidan yahay ama kasoo horjeeda dadka ka tahriibaya ama ka dhaqaaqay ama ka socdaalaya dhulkooda loona muujiyo in dhulkoodu hodan yahay dhulkooda kheyraad yaalo dhulkoodu dihin yahay ay una soo daawasho tagaan waa kacdoon nagu dhashay run ahaantii waa dareen aada noo qiirogeliyay inaan anagu dhulkayga samaysan karno aan gacmo shisheeye waxba ka sugi karin ay annaga resource badan aan haysanno aan kaga kaaftoomi karno maxaa la yidhahdaa deeqo ayna siiyeen dad kale taasoo ka timida iyaga laftigooda isku ururin kun iyo laba kun ay iskugu kaaya soo gegeeyeen noonaay noogana dhigaan yacnihii lacag buuran oo wax ku qabsanno taasaa waxay nagu dhalisay inaan ka kaaftoono maxaa la ydhahda deeqaha nala siinayo isuna tashanno anagu ka dhalinyaro ahaan isgarabsanno qolo kastaaba magaalada ay markaa joogto bilicdeeda ay kor u qaado si guud ahaan marka la eegana magaalooyinka ay u wada qurux badnaadaan hadda waxaan ku tashanay inaan sameyno hal maxaa la dhahda cambaign waxaanu samaysanay guddoomiye guddoomiyahaasoo xilkiisa uu yahay isku xirka dhammaan isxilqaamayaasha ee dhallinyarada puntland kuwaasoo ka ilaalinaya tafaraaro qoloba inay gooni u shaqaysato hadhow toolana aan si guud iskugu keenayno waxqabadkeygii una soo bandhigayno dadweynaha kuna qancinayno inaan annagu nahay awooddii ayna isticmaali karaan ay wax nagu qabsan karaan annaguna aan xoogii hayno ayaguna ay dhaqaalihii hayaan sidaas si lamida aan qurxisan karayno dhulkayga annagoon ka sugayn dowlad annagoon ka sugayn dad shisheeye taasay noogu dhalatay aad baa umahadsan tahay cawo mustaf cabdicasiis xaarin waxaad ka mid tahay dhalinyarada magaalada gaalkacyo hawshan markii aad bilaabeyseen maxay ahayd muhiimaddii gaarka ah ee aad ka lahaydeen
bismillahi raxmaan raxiim v o a waa mahadsantihiin cabdiwaaxid sigaaran kuugu mahad celinayaa runtii barnaamijkan bilowgiisu wuxuu ahaa ujeedka ugu muhiimsani wuxuu isugu jiray wacyigelin iyo waxqabad wacyigelin iyo waxqabad markaan leeyahay waxa weeye annagu inta dad hor istaagno xumaanaan sheegin keliya lakiin waxaan ku wacyigelineynay waxqabad tilaabo la qaadayo in qofka dhallinyarada waanu aragnay markii la yidhi dhallinyarada tahriibka laga wacyigelisaa hala yeelo saan hala yeelo markii la yidhi qofkii waxbaa loo sheegayaa wixii meesha uga tegayaa laakiin qofku markuu shaqaynayo naftiisu wuxuu barayaa inuu shaqayn karo lacag la-aan ku shaqayn karo markuu arko wax awal uu ka faanayay markuu lacag la-aan ku qabto waxa ku dhalanaysa in haddii uu lacag ku helayana uu qaban karayo oo aysan wixii ceeb ahayn taas sidaasay wacyigelin ku ahayd dhinac kale wacyigelin bay ahayd oo bulshadii waxaa maskaxda ka gashay waxaan hay-ad baa wadataa ama dowlad baa wadataa maskaxdooda maba ku soo dhacay dhici jirinba in bulsho isxil qaantay oo gaara ay wax qaban karto taas alxamdulilah yaantii hore oo dhan caqabad ahaana hayseen lakin hadda waa la bartay waxaa la fahmay dhallinyaradu inay iyagu wax qabanayaan hadda tusaalaan barnaamijkan aan isugu nimid oo kale waa barnaamij culus dhallinyaradii puntland gobolo kala duwan isugu kas kala socotaa timid safaro dheer dheer baa lasoo gala lasoo maray kun kilomitir ku dhowaad baa laga yimid kulligoodna hal hadaf bay leeyihiin haddana ma jirto dowlad fangaraynayso dhaqaalo ku bixinaysa mana jirto hay-ad dhaqaale ku bixinaysa oo maanta dhahaysa annagaa barnaamijkan wadanaa bixinaynaa lacagtaa bixinay ma jiraan midna waxa way dhallinyaradayadii gaalkacyo joogtay oo shaqaynaysay oo iskaa wax u qabsaday u shaqaynaysay oo barnaamijkan baahidiisu ay ka soo bilaabatay waxaa jira degmooyin naga da'weyn wacyi iyo hadda oo kale iyo qaarkood waa naga da'weyn yihiin annaga laakiin dee macnaha bulshada gaaristeedii baa lagu kala hormara marka maadaama annago ahayn waxaan istusnay bulshadii dhallinyaradii haddii wax socdaan in haddana waddo cusub oo tartan oo tartan caafimaad qaba ah la bilaabo berri la isu yimaado aan la odhan anigna kaana la iiga exday iyo kanaa saan ahaa kana saan ahaa la yidhaahdo haye hebel maxaa qabatay adigu anu anu ha anu waxaasi waxaasaan soo qabtay haddaan ahay magaalo hebla anu waxaas waxaasan soo qabtay anu haddaan ahay magaalo hebla gobol gobol maahan waa degmo degmo iyo tuulo tuulo waxaa laga yaabaa tuulo yar oo aan degmo ahayn inay qabato wixii caasimadda laga filayay wax ka ballaaran oo ay ka soo baxdo marka quwaddii iyadoo horumarin ku salaysan in lagu tartamo oo tartankaas uu sii daaho taasaan ujeedkayga ugu muhiimsan ahaa barnaamijkayguna waa barnaamij isku xiran oo dhallinyarada oo dhan isku xiran waana barnaamij furan oo qof kasta uu kasoo qeybgeli kara hal shardi buu leeyahy shardigaasi waxa way qofkaasi inuu wax qaban karo oo gobolka wax u qabto ama talaha keeno oo taladan saanaysaan la yeelo ha yidhahdo dhalinyarada kusoo kordhiyo ama inta iskoobihiisa qaato oo garweyntiisa qaato oo qaata gacantaha ka shaqeeya qofkaasi automatically marka uu saa u yimaado shaqadaa bilaabo wuu ka mid yahay barnaamijkaa socduu ka mid yahay wax shuruudoo kale ku xiran ha aada umahadsan tahay mustafa cabdicasiis hawshan dhalinyarada ee isxilqaamayaasha ah ee is abaabulay ee kulankan magaalada gaalkacyo ku yeeshay kadibna doorashada ku sameeyey dowr intee la-eg baad kula haydeen ka dhalinyaro puntland ahaan guud
bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu aleyh wasalam runtii farxad bay ii tahay inaan maantayto barnaamijka madasha dhallinyarada v o a aan qayb qaato khaasatan adiga cabdiwaxid waan ku salaamayaa iyo guud ahaan dhallinyarada waxa weeye barnaamijkan qayb ka qaadanaysa haddaan dib ugu soo noqdo su-aashaa dib i weydiisay runtii waxa weye dalladdu qayb weyn bay ka ahayd hadafkeeduna waxa weye in dhallinyaradu isku xirnaadaan in dhallinyaradu wada shaqeeyaan in dhallinyaradu dalkooda wax u qabtaan in dhallinyaradu tahriibta ay ka baaqdaan oo waxa weeye dalkooda horumarintiisa ay qayb ka qaataan isku xirkooda iyo abaabulkooda iyo qaybqaashada qayb bay ka ahayd shirka waa la joognay waa u furnay haddana waa wada joognaa waana wada shaqayn doonaa marka qayb muhiim ah ayay ku tahay wayna ku ahaan doontaa haddii ilaaha idmo waxa dilada u jirtaana waxa weye dhallinyaradaasi in waxa weye la dhiirigeliyo oo dhulkii loo tuso inay inay wax qabtaan waana barnaamijkaasi waxaan dhihi karnaa waa waa waa baraarug guud ahaan barbaarta puntland ay samaynayso oo aad iyo aad u muhiimsan salkana ku haya waxa weye ummadda reer puntland inay isku tashato aad baa maasanta gudoomiye gudoomiyaha isxilqaamyaasha dhalinyarada isxilqaamyaasha puntland cabdullah waxaa inta badan la tilmaamaa in howl kasta oo la bilaaba ay marka dambe salka dhigato kala furfur iyadoo gacmo kale hama noqoto dad siyaasiyiina iyo dad kaloo waxgarada ay hawsha gacanta lasoo galaan adinkan dhallinyaradiinan isxilqaamiyaasha ee hadda isku tashaday ee arintan ballaaran bilaabay misleedihiin waad ka madax banaanaanaysaan siyaasadaha dalka ka jira
boqol kiiba laba boqol waxaan isdhihi kara waa ka madax banaanaan karnaa sababtoo annagu waxaygu waa wax dhis wax wada qabsi horumarin dadku markii ay wax isku hayaan unbay wax isku qabtaan waxaan kaga gedisannahay ururada kaleto waxaan kaga gedisannahay guud ahaan waxyaalaha kale isku qabto inaan annagu nahay dad iskood isku xilqaamay hadda nin isxilqaamay oo xil isa saaray ilamaha in cid ka soo hor istaagi kadhaan qof walbana garabkiisa gaashaan inuu u noqdo waxaa muhiim ah muhiimadda ugu weyn oo isxilqaamid aan u qaadin waxa weeye shakhsi walba in lagu qiimeeyo waxqabadkiisa deegaankiisa bulshadiisa iyo guud ahaan wuxuu soo bandhigo isxilqaamidaasaan annagu aanu ku soconnaa cidda aan isdhihi karayno ciddaas baa maanta ka hortaagan in bulshadooda ay helaan waddooyin qurux badan meel bilic leh deegaan qurxoon cid isdhihi kadha ama ka hor imaan kadha taas annagu isma lihin waxaan aragnaa dhammaan sidii qalbi wanaag dal iyo dibad guud ahaan soomaali weyn ay nagu soo dhoweeyeen kaalinta baraaruga maadaama aad og tahay kaalintay ku lahayn dibadhiska xilligai dowladdii kacaanka aad ogtahay xarumaha dowladda xarumaha caamka dhammaan ay dhiseen maanta in loo baahan yahay maadaama burbur ka soo baxay guud ahaan soomaaliya inay dibudhiska ka qayb qaataan wax shakhsi anu aan wata maaha wax cidgooniya wadata maaha qof walba wax qabta wuu soo bandhigaya waan lagu qiimeyn doonaa aakhira iyo adduunna sharaf iyo karaamo iyo ajar buu ka heli doonaa annaguna waanu ku tixgelin doonaa laakiin anagu ciddii aan isdhihi ciddaas baan maanta anagu aad siyaasiyiin baan anagu ana baanu ka madax bannaannahay ganacsataannu ka madax bannaannahay laakiin dhammaanta waa wada baahanay waxaan u baahannahay danta caamka ah iyo horumarinta bulshada inay nagala shaqeeyaan
mustafa waxaa inta badan kulankii laga dhawaajiyey in dhallinyaradu hawshan kaga baaqsan karto dhibaatooyin badan oo dalka ka jira sida tahriibka ka mid noqoshada kooxaha xagjirka ee ka dagaalama gobolada dalka soomaaliya arrintaa ma is leedahay waa muhiim in dhallinyaradu isku tashi samayso si looga baaqsado dhibaatooyinka dhallinyarada ku dhacda
haa mar labaad iyo mar saddexaad haa haa haa sababtoo ah qofka bini aadmiga ah sidiisa laba waxyaabood buu raadiyaa qofka labadaas aan raadinayni waxba ma dhibaan waa qof noloshiisa raadinaya inuu dhaqaale badan sameeyo oo noloshaas dhaqaale ka arka inuu haliyey ku noqon karo inuu dhaqaalo sameeyo iyo qof ka arka nolosha inuu magac sameeyo ka arka ninka dhallinyarada oo hanku ku jiro oo isdhahaya meeshaan noloshaada kuma soo bixi kadhe tahriib labadaasaa midkood ku jiraa haddii labadaa midkood ku jira marka inuu isxilqaamo oo bulshada wax u qabtaa waxay tusaysaa isaga laba waxyaabood in hadduu ganacsi rabay inuu shaqaysta rabay inuu dadka isbaro si loo aamino oo uu inta dadka isbaro la aamino bulshada iska gado haddii uu dhaqaale rabay dhinacaasu ka arkayaa halkaan ku soo bax si aad dad kale oola shaqaysid oo dad badana kuu bartaan hadduu mansab raadinayana waa meesha uu ka fuuli lahaa oo inuu inta bulshadiisa wax u qabto oo wax qabad sameeyo uu horay u sii socdo la barto waxtarkiisa la ogaado la yidhahdo alla yidhaha hebel baa maanta meeshaa naga mudan war hebel ha la raadiya hankiisa siyaasad berri la yidhaha war ninkaas waa nin ku fiican arrimaha deegaanka oo dhirta abuura oo dhirta ilaaliye wasaaradda deegaanka isaga ha loo dhiibo isagaa laga dhiga agaaso in la yidhaahdo kan wacyigelinta ku fiican la yidhah war hebel wacyigelinta ku fiican yahay waaxdan ha loo dhiibo marka halkaas kusoo baxayaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hadda daladda dhallinyarada puntland arrinta door fiican bay ka qaadata hadda barnaamij waxaa jiray ay iska kaashanaysay daladda dhallinyarada iyo aan malaynaya b d r c inay ahayd haddaan khaldanayn ay iska kaashanayeen barnaamijka guddoomiyaha soo alifay kharalaha siiyo in dhallinyarada documentary laga sameeyo oo gobol kasta iyadoo aan ognahay gobol kasta inuu isagu samaysanayo haddana daladdu inay ku dhiirigeliso inta gobol kasta ka samayso ay hadhowta soo bandhigto qof kasta meeshaa iska arko la ogaado nin Dadka kasta waxqabadkooda.
waxqabadkooda marka waa oran karaa way uga baaqsan karaan sababtoo ah qofku meesha ku soo baxayo awal in maqaaxuu fariisanayey waa iska soo kacayey waxba mas- meel kuma soo bixi karo lama baran karo laakiin hadda masixiyadu iska gado haysta haddii marka wadanka jacaylka wadanka ku jiro masixiyadaanu kasoo bilaabaya kasoo fuulaya haddii jacaylka wadanka uusan ku jirinna awalba dheeri buu ahaa laga yaabay inuusan tanna u arag wuu iska tegaya haddii kale wacyigelintuu kusii qayb qaadanaya qaybtiisu sii qaadanaya horey baa loo sii soconaya aad baa masan tahay aan soo koobaynaa Eh, runtii eh, annagu dhalinyaro ahaan magaca guud dhalinyarada iyo dalladaba waxaan ku shaqaynaa voluntary Eh, dad voluntary ku shaqeeyaan nahay dowladdu wax fanaan nama siiso nama kaabto cid hayado kale nama kaabto Eh, intaan shaqaynayna si firi aan ku shaqaynayn runtii maanta waxaan ku faraxsanahay waxa weye dhalinyaro eh, eh, nala mida oo walaalaheen inay fekeraan oo soo kacaan oo kaalintaa qaataan oo mutadacunid aan ku shaqaynaynay in ayaguna diyaar u yahay inay nagula shaqe annaga taasaa guul horta noogu filan boqolkiiba boqol Eh, waxaan diyaar u nahay marka in wax kasta oo dhalinyaradaasi lagu horumarin karo oo hadday dhaqaale loo raadin karo hadday tahay hadday tahay in aanu ka ilaalino in hadafkoodii waxyaala kale inta lagu dhex daro la leexiyo hadday ahaan lahayd haddii ahaan lahayd in dowladdii laga dhaadhici fikri khaldan dhalinyarada wax xun bay wadaan aysan ay uga dhaadhicin lahaan lahayd inaanu haykalkii dhalinyarada ku ilaalino inay wanaag ay wadaan ee aan cidi dhan kale ays- aan loo jeedin cid dhan kale aysan jeedinin marka waxa weeye dhalinyaradu waa annaga annaguna ayagaa nahay marka waa isu guda jirnaa waana la shaqeynaa waana waa hawsheena waa wadnaa marka waxa weeye wax kastoo markaasi eh, horumar ahna haddii waxa weeye annagu maantayto waxa weeye gacmo badan baan haysanay waa faanayna maantayto dalkii annaga haysanay aan taagnay awalna hadeertaana waa muujinay ficilhaan awal af bay naga ahayd hadda ficilhaan baan u muujinay gobolada dhan baan ka kacnay degmooyinkii baan ka kacnay waxa weeye eh, toos bay dallada ula shaqeeyaan xafiiska dallada toos ula shaqeeyaan- ula shaqeynayaan anuguna ayagii annaguna annagaa nahay marka waxa weye waa isku wada duubanahay marka waxa weye wax kasta oo markaas aan u aragno tala hadday tahay iyo hadday xoog tahay iyo hadday dhaqaale tahay qayb baan kala qayb baan kala qaadanayna waana ka midna aad baa masan tahay waa soo eh, gabagabaynayna barnaamijka cawa laba kelimo dhalinyaro kale waxaa jirta maanta aan ku dhiiran karin inay ka shaqeeyaan deegaankii adinkuna waad kusoo dhiirateen kuwaa maxaad fari lahayd
waxaan fari lahaa maalintan anagu kaabada soo koreynay maana haysanin cid nasoo gacan qabata laakiin idinku maanta waxaad haysataan dad aad ku dhiirataan oo aad gacanta qabsataan waa annaga diyaar baan idiin nahay waad awoodaan inaad qabsataan wax kasta oo awooddiina ah marka waxaan idin leenahay noloshuba waxay ku fiican tahay tijaabo tijaabiya inaad qaban kartaan maanta garbihiinaan nahay waxaan idin leenahay een, aan wax wada qabsano dhulka innagaa iska leh lahaansha ayn dareenno waan awoodnaa wax kasta oo horumarkeenna ka talinayo Eh, kelmadda ugu dambeysa guddoomiyihii dhalinyarada isxilqaamayaasha hawsha ugu muhiimsan marka laga yimaado howlihii hadda aad soo qabateen ee hadda deegaanadii aad kula laabanaysaan ee dadka ay idinka sugayaan ee dhammaan horta waxay naga sugayaan waxa weyn inaanu ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan puntland ba aan u qabanno waxaan naloo tegi doonaa qorshayaal ay soo dejin doonaan guddiyadu taasoo nadaafadda horumarinta waxwada qabsiga iyo bilicda magaalada ah waxaa la dardangelin doonaa shaqooyinka hore u socday waxaa la dardangelin doonaa la dhiiringelin doonaa dhalinyaro badan oo awal aan horay aan wax uga qaban jirin deegaanka inay maanta diyaar u yihiin say dhallinyaradaas isxilqaantay oo maanta halkaa joogta oo guddiga samayso isxilqaamayaasha ah ay ugu soo biiraan ay degaankooda u nadiifiyaan waxaa keliya aan fariin halkaa uga dirayaa waxay tahay in dhammaan dhallinyarada puntland soomaaliya maanta xilliga lagu tartami jiray xilka laakiin maanta ay tahay xilliga lagu tartami jiray horumarinta deegaankiisa waxqabadkiisa iyo bilicda soo celinta guud ahaan soomaaliya iyo dubidhiska wadanka waxaan cid walba oo jaanis haysa wakhti maal iyo kartiba waxaan ku farayaa insha allahu tacaala ka codsanaya inay wakhtigooda maalkooda ganacsatada siyaasiyiintu intuba ay kaa qayb qaataan horumarinta wadanka lana socdaan wacyiga baraaruga dhallinyaradu inuu hore usii socdo insha allahu tacala waxaan rajaynayaa kan mid ka weyn oo guud ahaan soomaaliya inay puntland martigelin doonto insha allah intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhalinyarada v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaa barnaamijka idiin soo jeedinayey intaynu barnaamij midkaan la mida ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdiwaaxid oo nala socodsiinayey barnaamijkii madasha dhalinyarada markana wararkii cayaaraha kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa maanta la cayaaraya kulanka ugu soo horeeya ayaa u dhexeeya kooxda manchester city oo oo ay martigelinaysa kooxda newcastle united city ayaa dooneysa inay badiso si ay ugu soo dhawaato kooxda arsenal kooxda horyaalka hogaaminaysa ee arsenalna waxay garoonkeeda ku martigelinaysaa kooxda bournemouth arsenalna dhinaceeda waxay doonaysaa inay sii dheeraysato hogaanka chelsea oo waayadan uu xalka ku xun yahayna leeds united ayay stanford bridge kula ciyaari doontaa dhinaca sbainna kooxda atlantic madrid ayaa waxay la ciyaareysaa sevilla almeria iyo villareal ayaa isku aadan halka mayorka iyo ilja ay is arki doonaan dhinaca dalka talyaanigana kooxdii hogaaminaysay ee la loodin waayey ee napoli ayaa xalay guuldaro kala kulantay kooxda lazio gool iyo waxba ayaa looga badiyey napoli ayaa isku dayday inay samayso wax walba si ay uga daba timaado ama isaga soo gudaan goolkaasi laakiin kooxda lazio oo difaac ka gashay ayaana ugu dhammaysay kulamada maanta dhacaya ee seeraaga waxaa ka mid ah kan u dhexeeya fiorentina iyo ac milan waana kulanka ugu adag kulamada maanta dhacaya atlanta iyo udneza ayaa isku aadan monza iyo embolina way is arki doonaan natiijooyinka kulamada horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub ee maanta la ciyaarayo ee kusoo kordhana dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaa iyadoo kulanka ugu soo horeeyana uu dhex marayo kooxaha manchester city iyo newcastle markana kaalmaheni heesaha iyo codkii maxamed saleebaan tube codkaasi maxamed salebaan tubeec ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
joogtaa ama lagu haraada hana lagu